bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka liyubolis oo ah ciidan ay tababaratay dowladda xabashida kuwaasoo ay ku gumaado dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhulkaas iyo dadka deegaanka dacawalay muddo hadda ku qiyaasan lix maalmood ka hor waxa ay dagaallo culus ka qarxeen deegaanka lagu magacaabo dacawaley oo ka tirsan gobolka faafan islamarkaana ka mida dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya dagaalada qarxay ayaa waxa ay u dhexeeyeen maleeshiyaadka liyubolis oo iyagu duulaan ku ahaa dadka ku dhaqan deegaanka iyo bulshada halkaasi ku nool oo ka biya diidan xadgudubka ay wadaan maleeshiyaadkan ay xabashidu dhisatay kuna suntan baabi'inta iyo dhibaateynta dadka muslimiinta ah muddo dhowr jeer ah ayay dagaaladu dhaceen waxaana ka dhashay khasaarooyin laxaad leh oo kala gaaray labada dhinac dadka deegaanka ayaana waxa ay wacad ku mareen inaysan u hoggaansami doonin maleeshiyaadka liyubolis oo ay sheegeen inay xadgudub iyo dhibaato ba-an ka wadaan deegaanka dagaalada dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxa ay xogaha qaar tilmaamayaan inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya boqol ruux oo labada dhinac ah waxaana maalinba maalinta ka dambaysa uu dagaalku ahaa mid sii xoogaysanaya dowladda xabashida etoobiya oo iyadu daaha gadaashiisa ka maamulaysa dagaalka ayaa waxa ay tiro dhowr mar ah maleeshiyaadka liyubolis siyaabo kala duwan ugu soo daabushay deegaanka dacwaley iyo deegaanada kale ee gobolka kuwaasoo uu qorshuhu ahaa inay go-doon geliyaan deegaankaas islamarkaana ka jaraan adeegyadii uga imaan jiray magaalooyinka kale ee ku yaala mandiqada ay xabashidu gumaysato xitaa waxa ay dadka deegaanka kala dagaalameen inay dhaawacyadooda gaarsiiyaan isbitaalada iyagoona waddada u galay dad siday dhaawacyo kuwaasoo doonaya inay gurmad caafimaad u fidiyaan dadka ay dhibaatada gaarsiiyeen maleeshiyaadka xabashida u carbisan ee liyubolis oo iyagu dhibaato ba-an ka wada dhulkaas iska daa inay gargaar caafimaad helaane waxa ay maleeshiyaadku dil iyo dhaawac hor leh badeen dadkii siday dhibanayaasha ay dhaawaca gaarsiiyeen maleeshiyaadka liyubolis waxaana dadka deegaanka oo iyaguna dagaalamay ay waxyeello gaarsiiyeen ciidankaas markii ay taasi dhacday kadib waxa ay dadka deegaanka weerar culus ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka liyubolis oo duleedka ka ah deegaanka dacawaley ee dhulka soomaali galbeed waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in muddo ah qaatay oo khasaare culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan maleeshiyaadka la weeraray ayay dadka deegaanku ku dileen goobta iyagoona soo bandhigay muuqaalo iyo sawirro caddaynaya askar ay ka dileen ciidankaas u heellan u adeegidda xabashida duulaanka ku ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dowladda xabashida etoobiya oo iyadu mu'aamaraad iyo shirqoollo culus u dhigtay dadka deegaanka ayaa isku dayday inay waxba kama jiraan ka soo qaada xasuuqii ay geysteen maleeshiyaadkeeda islamarkaana ay dadka deegaanka ku qanciso inay hubka dhigaan waanwaanna lagu dhammeeyo colaadda ka dhex aloolsan labada dhinac odayaal ay soo kiraysatay ayay u soo dirtay deegaanka dacwaley kuwaasoo dadka ka dhaadhicinayay sidii ay hubka u dhigi lahaayeen wax welibana lagu dhammeeyo wadaxaajood balse qorshahaas oo mirodhal noqon waayey ayaa isku beddelay shirqool hor leh oo ay xabashida la damacsaneed dadka deegaanka intii ay hoosaasinta iyo hubka dhigista socotay ayaa waxa ay dowladda xabashida etoobiya mar kale soo hubaysay maleeshiyaadka liyubolis iyagoo maanta weerar ballaaran ku soo qaaday deegaanka dacwaley ee dhulka soomaali galbeed tani ayaa sababtay inay mar kale dagaallo culus ka qarxaan deegaanka waxaana dagaalka maanta uu ahaa mid ka culus kuwii hore isagoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maleeshiyaadka liyubolis ayaa saddex jiho waxa ay ka soo weerareen dacwaley waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen inay dagaalka ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya deegaanka dacwaley oo keliya kama dhicin dagaaladii maanta ee waxa ay maleeshiyaadka xabashida u aqdaaman sidoo kale doonayeen inay la wareegaan gacan ku-haynta mandiqada xarshin oo iyadana ka mida dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato etoobiya balse dagaallo ay dadka deegaanka kala hortageen ciidankaas ayaa sababay in khasaaro xooggan la gaarsiiyo maleeshiyaadka waxaana bulshada oo iska diiday xukunka liyubolis ay sheegeen inaysan yeeli doonin gumaynta ay wadaan ciidankaas oo ay gadaal ka riixayso dowladda xabashida etoobiya waxay soo bandhigeen mid ka mida gaadiidka dagaalka oo ay sheegeen inay ka qabsadeen maleeshiyaadkii soo weeraray deegaanka dacwaley ee dhulka soomaali galbeed kadib markii gaarigaasi ay isaga carareen ciidanka liyubolis qaar ka mida dadka rayidka ah ee ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay deegaanka dacawaley ayaa loo soo qaaday dhanka balligubadle ee waqooyiga soomaaliya kana tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan halka qaar kalena la geeyey magaalada hargeysa mid ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka dacawaley islamarkaana siday dhaawacyada lasoo qaaday ayaa ka warbixinaya dagaaladii maanta dhacay iyo hoosaasintii ay dowladda xabashida etoobiya ku dhegraysay dadka ku dhaqan mandiqadaas marka hore waxaan warbixin kaa siinayaa khiyaamada dhacdan marka hore warbixin kaa siinaya doraatooley noo yimaadeen niman wasiir kusheega oo dowlad deegaankanu ka soconnaa yidhi ayaa noogu yimi magaalada laanqayrta waxay nagu yidhaahdeen waxaannu idiin wadnaa nabadgeliyo ayaannu idinka wadnaa madaxweynihii dowlad deegaanka waxaa joogay odayaal fara badan sulaadi baa joogtay cid weliba way joogtay kabacdi waxaa la yidhi ordoo isu taga oo ciidamadiinnii iyo dadkiinnii isu soo gurmaday kala dira shalay toolo dabadeetana waxaa dhacday in ciidankii la kala diray oo difaacii ay ku jireen iyo wixii la kala diray saaka lixdii subaxnimo markay ahayd ayaana laga soo weeraray ciidanka dhinaca bari ayaan anigu ka joogay magaalada ciidanka dhinaca bari baan ka joogay halkaasay naga soo weerareen ciidankii niyu booliska iyo ciidan macawisley wada socda ayay ahaayeen xaggaa bari markaa ciidankii joogay waa dhaawac fara badan iyo dhimasho fara badan baa timi kabacdi magaaladii iyo aaggaasay galeenoo sulaadidii inay qabsadeen maannaan gelin magaaladii ayuunbaan u malaynaynaa iyo magaaladiiba magaaladii iyadoo meela qiiqayaanu u nimi carruurta dhimatay maatida dhimatay dadka dhintay meydku u daadsanaa malayn maysaan inkastoo iminka ay xaaladdu yaro deggan tahay haddana waxaa xilli weliba la filan karaa in dagaaladu ay dib u qarxaan iyadoona dadka ay gebi ahaanba iska diideen maleeshiyaadka liyubolis iyo ciidanka xabashida ee duulaanka ku ah mandiqadaas waxaana dagaalada barbar socda tacadiyo kale oo ay dowladda etoobiya ka wado magaalooyinka iyo deegaanada kale ee dhulka soomaali galbeed